bismillahi raxmaani raxiim mudane madaxweyne murwada koowaad ee wadanka maxkamadda sare gudoomiyihiisa xildhibaanada golayaasha labada golaba dawaadiinta cuqaasha iyo wasiiradaba marti sharafta kale qiimaha qiimaha leba runtii waxaan anigoon soo koobi karayn maanta farxadayda ayaa anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda deegaanka ayaana aad iyo aad idinku soo dhaweynaya waxaana idinku mahad celinayaa sida wanaagsan ee usoo heshiiseen inaad noo timaadaan bahda saxaafadda had iyo jeer ayaguna waa qaali waanu mahad celinayaa sida wanaagsan ay noogu yimaadeen mudane madaxweyne dhulkan aada arkayso waxa weeyaan dhul qaali ah waa dhul ballaaran oo sidaa labada wasiirba iga horreeyeyba u sheegeen tantamna runtii ay u tibaaxisay waa wasaarad qiimo leh dhul ahaan waxa iska leh dowladda somalilan wasaaradda maaliyaduna sidaa wasiirku sheegay runtii wuu maalgeliyey dhexdaanu washada in badan baan anigu wasiirka u tegay aan soo taagay marar badan buu idhaa shubey maantana miyaad socotaa maantana mubiin baynu ka hadlayna gurigan wuu dhammaaday guri weyn oo isaguna aan waxba ka yaray ayaa ka socdaa jabiga imanka mudane madaxweyne marwooyinka iyo mudanayaashaba waxa weeyaan sagaal kale ayaa dhawaan la dhisaya sagaal xarumood oo kale oo dalka ku baahsan ayaa la dhisaya sagaalkaasi waa dhismooyinka badan ayay isugu jiraan sagaalkaasi laascaanood waa bramiu wuu cusub yahay dhagaxana waanu soo dhigaynaa hargeysa waa la duminayaa fooq baa laga dhisayaa xafiiskoodan in allaaliya inta kale ilaa sayla berbera sheekh burco cergaabo lasida markaad u socoto meel walba waxbaa lagu kordhinayaa ama dibo habayn ayaa lagu samaynaya marka waxaa loo qorshaysan sagaalkaa inaan sanadkan dhammaadkiisa intaanu dhammaan aanu iyagana ka soo jeesano waxaa halkaa runtii noogu xiga ee barnaamijyada faraha badan leh ee aanu qaadanay ka mid ah wasaaradaha ma haddaad dhisto xafiisyadooda dee waa inaad dadkiina dhisaysaa istaafkii dhisaysaa oo qalabaynaysaa taasina way ku jirtaa waa la wada qalabaynayaa xafiis kasta oo la dhiso qalabkiisa oo tafatiran baa loo dhigayaa waxaasee intaa xusub mudan in la siinaayo tababaro fara badan shaqaalaha naskarkooda oo kor loo soo qaadayo sida madaxweyne uu noogu ballanqaaday wasiirka maaliyaddu sanadka dambe shaqaalo ayaga oo ugu badnaan doono forstergaar runtii aada iyo aad animaka ugu sii mahad celinayaa marka waa wax noo soo socda intaasiba waxa kale oo iyaduna iska muda inaanu sideed xarumood oo iminka dir yani maaragtay aanu ka beeri doono dhir fara badan tanaynu maanta joogno way ka badan tahay dhirta taalla labaatan kun oo geed maan way ka badan tahay dhirtu waxay u badan tahay dhir dhirta harka ayay u badan tahay ee loo qaadan karo harka kuwii muruhu way yaalaan laakiin beerahaanu ugu dari doona haddii ala ciddii doonaysaba inaanu u beerno barkada waaweyn iyo biyo soconaya baan waanu u haynaa markaa si weyn baanu iminka u maalgelinaynaa inaanu dhirtii beerno oo dhirtaa la gurayo maanta maaragtay deebikish aynu ku shilanayno inaanu dib u soo kabno sideeda xarmo waanaanu sii kordhinayno mudane madaxweyne saynu wada ogsoonnahayda de deegaanka aad iyo aad baynu u wadoognay maanta baahida inoo haysa cimilada isbedeshay ee faraha badan ee runtii isbedeshay aawadeed ayaanu looga wareejeysanaya waktigaan imanka xaadirka madaxweyne waxa weeyaan roobkii sanadka wuu inaga raagay sababahana waynu garanaynaa dee dhirtii ayaa inagu yar horta weliba inaga dhirtaa inagu yar sida laynoo sheegayo ay maaragtay expertku inoo sheegayaana waxaan filaynaa sanadkan inuu roobku ka hoosayn doono siduu ahaan jiray ilaa iminka waxaan ka warhaynaa biyodhamis bilaabmay waa meelaha qaarkood biyodhamis baa ka bilaabmay marka bal si aynu deegaanka usoo noolayno mudane madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa kolle khudbadaadan way kugu jiraytahay in dib loo soo celiyo marka ugu horeysa barorta dhirtii oo dhirtaa maanta aanu ka cabanayna maa la jarayo aynu dayno oo la helo alternative energy ama aynu helo energy kale oo aynu ku bedelo tamar kale aynu ku bedelano wasaaraddu way dadaalaysaa minister xuseen aad buu iila dadaalayaa sida ugu dhaqsaha badanana wax bedela bilaha soo socda insha allah waa waa la helaya waayo dhul- wax fara badan ayuu iska rajaynaya mudada madaxweyne waxaan u kaga baxayaa khudbadan inkastoo waktiguna uu ciriiri yahay waxaanu had iyo jeer adig kuugu mahad celinaynaa xukuumadaada wasiirada iyo in allaaliya inta shicibka somaliland baa garabka ayna siiyaan maanta ee maaragtay wasaaradana baahi badan u qabta in garab la siiyo sida garabka noola siiyo sidaa marwasanta waxaan codsanayna meeshii la tagaba in loo soo sawro oo kamarada lala orgaya laydhaha halkaasaa la shilay halkaa kala xaabada dad maalin dhaweyta meel iyadoo maragtay la tegi mudhowgii dhamaa xadaad ku maqan tahay warigeeda gooyo kaale arag ee badana yaala marka waxaan idinka codsanayaa inaad idinkuna ku darsataan wax allaaliyo wixii aad samaynaysaan inaad ka wacyigelisaan dhinaciina dad aada iyo aad baan idinku mahad celinayaa sidaad miradeena oo
waayahay mudana madaxweyne ku soo dhawow
Waa iska.